waxaa magaalada Kismaayo si rasmi ah uga bilowday dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka laamiga ah ee ay yeelanayso degmada Kismaayo iyadoona ay barbar socdaan dubinta guryaha iyo dhismayaasha kale ee soo galay wadooyinka la dhisayo gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa bulshada reer Kismaayo ugu baaqay inay maamulka dowladda hoose kala shaqeeyaan habsami socodka dhismaha wadooyinka ayna fududeeyaan duminta dhismayaasha oo cabirka ah wadooyinku soo galay waxaan rabnaa dhammaan magaalada in wadooyinkeeda la baneeyo waxaa jira wadooyin waaweyn oo dowladdii soomaaliya ay xilligii soala sameeyey oo hadda la gooyey intii burburka ahayd sharcigu mar walba wuu fulaya ama ha daaho ama ha soo dheereeyo dadkaa waxaan u sheegayaa wadooyinkaa waa laga banaynayaa kismaayo kama jiri doonto qof intuu waddo dhistay sidii loo soconayay isbaarow dhigtay waddadii inuu gurigiisu sii ahaadaan dadkaas waa dad badan waddooyin badan baa go-an laakiin waxaa ballan noo ah haddii alla idmo inaan waddooyinkaas oo dhan guryaha laga dumin doono waxaa jira dhowr iyo labaatan sano oo kale burburkii kuwala dhisay waddooyin waaweyn oo shan iyo toban mitir ahaa guryo lagu jaray mana shaqaynayso waxaa dadka ka dhexeeya oo dadku wada leeyahay inaad adigu ka raadisid nafac gaar ah oo aada isbaaro u dhigatid ma shaqaynayso marka muwaadin baa tahay waa ku ixtiraamaynaa fadlan ha la baneeyo waddooyinka intaasu waa inta guud oo waddooyinka waxaan rabaa marka ugu dambeyntii reer kismaayoodow waxaa laydinka baahan yahay inaad mashruucan aad isgarab taagtaan waa dhaxalkan waa dadku u haraya annagu waxaan nahay fuliyayaal dadkaana u shaqaynaa marka sidaa la adligeed waxa weeye ma shaqayn karto in waxa dadku leeyahay qof gaaray ku tagrifalo oo isagu noqdo inuu sharciga ka sarreeyo waxaa nagu ballana annagu si shar si cadaaladaan ku samaynaynaa mana ka shaqayn doono inaanu qofna dulmino qofna u eexano ilaahayna taas naguma qadarin qof walba oo cabirka gurigaaga ku dhaca bannee isagaa sharci ah isagaa dadka ula siman tahay cidi kuma isticmaalin cid gaaragti ka leexisay sidaas sharcigaa nidaamkaa waa saas mana jiri doonto guri la calaamadeeyey oo calaamadii kama damaystahaa ku dhacday in dib looga noqdo ama waa hebel ama waa reer qurac ama waa reer qansax rawaayadaasu ma jirto muwaadin gurigaaga haddii la calaamadeeyey sameen dalkan wadaniyad baa loo baahanya waxaa horay degmada kismaayo looga hirgeliyey wejiga koowaad ee dhismaha wadooyin laami ah waxaana haatan bilowday qeybta labaad ee dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalada kismaayo